dhakhaatiirtu ina siisay allahayna dhowre dhammaantiin cibaadaysta
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinta weydiimaha dhegaystayaasha ee karoona iyo warcelinta dhakhtarka oo aad arbaco iyo sabti kasta ka dhegaysataan rediyo ergo cudurka korona oo sida la wada ogyahay aan la helin dawadiisa iyo tallaalkiisa ayaa rediyo ergo dhegaystayaasha wuxuu u suurtageliyey in su'aalaha ay qabaan ay weydiin karaan dhakhaatiirta aan ku casuunno dokhtar maxamed cali oo la shaqeeya hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o oo in muddo ah barnaamijka nagala qayb qaata ayaa jawaabo iyo talooyin siinaya dadkana dhegaysta iyo qaar dhegaystayaasha ina soo wacay ah aan idiin kala dhexbaxo su-aalaha ay dhegaystayaashana soo weydiiyeen toddobaadkan iyo warcelinta dhakhtarka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa cabdiwahaab oo joogo magaalada bayndeere ee gobolka bayd walaalayaal karoona iyo hergab maxay ku kala bedelan yihiin maxayse ay maaragtahay calaamadahooda uu yahay hergebka iyo karoonaha waa kala bixi waayey haddaa si kasta loo fiiriyey
mahadsanid cabdiwahaab oo jooga magaalada dayniil ee gobolka baay haddaan isku day inaan ka jawaabo su-aashiisa cabdiwahaab hargabka iyo coronaviruska waa laba cudur oo ku dhaca habdhiska hawamaraynka waxayna ku kala duwan yihiin hargab iyo coronaviruska hargabka wuxuu qaadin karaa saddex maalmood hilihuuriskiisa halka coronavirus uu ka qaato shan ilaa lix casho iyo wax ka badan hilihuuriskiisa sidoo kale qofka qaba coronaviruska neefta ayaa ku dhigta si toosa uma neefsan karo qandhada daalka muruq xanuunka madax xanuunka hindhisada isku mid ayay ka yihiin calaamad ahaan waayo qofka harkabka qaba iyo midka coronaviruska qaba intuba isku calaamad ayay ka yihiin oo aan ka ahayn qofka qofka coronaviruska qaba neefta ayaa ku dhigta qofka hargabsan wuu qofacaa balse uma darna sida qofka qaba coronaviruska asalaamu calaykum radio ergo meel kasta waan i salaamay magacaygu waa maxamed dee qali cabdille waxaan idinkala soo xiriirayaa degmada fidlibaax gobolka hiiraan dakhtarintii waxaan weydiinayaa cudurka coronavirus see loogu dhaweeran karaa dhulka baadiyaha ah dadka joogo ayna saameyna wacgelina ay haysanin oo ay joogin dadka wacgeliya wacyigeliya dadka asalaamu calaykum waa mahadsantiin
mahadsanid maxamed deeq cali cabdulle oo jooga degmada libaax ee gobolka hiiraan haddaan isku day inaan ka jawaabo su-aashiisa dadka baadiyaha jooga wacyigelinta waxaa loogu samayn karaa ama lagu gaarsiin karaa raadiyaasha inay dhegaystaan khatarta uu leeyahay cudurka coronaviruska sidoo kale waxaa kaloo wacyigelin loogu samayn karaa masaajidada iyo meelaha oo dadka ay ku cibaadaystaan ayaa wacyigelin loogu samayn karaa ama haddii la heli karo in masamacad meel loogu xiro oo baadiyaha ah oona loo shido oo looguna sheekeeyo khatarta uu leeyahay cudurkan safmarka ee coronaviruska ayaa wanaagsan haddii la heli karo waayo samecadin meel lagu xiro oo dadweynaha maarata loo shido maarata ayaa wacyigelintaas la siiyo oona loo sheego loola tilmaamo khatarta uu leeyahay cudurka safmaraynka ah ee coronaviruska ayaa dadweynaha wacyigelin loogu samayn karaa oo baadiyaha jooga
asalaamu calaykum waana salaamay raadiyo irgo dhammaantii magacaygu waa cali cabdullaahi daahir waxaan ku suganahay degmada abaado aan dhakhtarka weydiilaa coronavirus imisha jeer ayuu qofka qabtaa sis qofka qabtaa xaaladiisa sidee noqotaa qofka uu qabto waana salaamay raadiyo irgo iyo dhakhtarka mahadsanid cali cabdulaahi daahir oo jooga magaalada cadaado haddaan isku dayo inaan ka jawaabo cali su-aashiisa cudurkan calaamadihiisa oo safmareynka coronaviruska waxaa ka mid ah qofac qalalan qandho daran neefta oo qofka ku dhigta dhuun xanuun diib fara badan iyo madax xanuun intaas waxaa soo raaca in qofku uu waayo dareemihii urinta iyo dhadhanka
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu radio ergo magacaygu waa maxamed saciid maxamuud waxaan joogaa magaalada boosaaso waxaan ka cabanaynaa markaa dhakhtarka inaan weydiiyo een, cudurka coronavirusku waxyaalaha sida waxweeye la isaga difaaco inta badan waxaan iskaga dhex jiraa bulsho badan markaa waxa weeye een, dhakhtarka waxaan weydiin lahaa bal inuu siyaabaha difaaca ugu muhiimsan ilaahba wax difaacee ee la isaga een, ah, difaaco ama taxadarka ugu badan laga galo waa mahadsantihiin radio ergo mahadsanidin
mahadsanid maxamed saciid maxamuud oo jooga magaalada boosaaso haddaan isku daya inaan ka jawaabo su-aashiisa maxamed cudurkan safmaraynka ah coronaviruska waxaa laysaga ilaalin karaa qodobada soo socda horta in la joogtayo nadaafada guud iyo midda gaar ahaaneed in gacmaha la iska dhaqo labaatankii ili birqsiba mar iyadoo lagu dhaqaayo biyo iyo saabuun ama oomo qofka way heli karo in la xirto ganfuur xirkii iyo gacmogashigii iyadoo la iska ilaalinayo in la taabto sanka afka iyo wejiga ina dadka ay kala fogaadaan ugu yaraan laba mitir ilaa saddex tallaabo ama saddex tallaabo aan dhaho laba mitir ilaa saddex tallaabo in la yareeyo booqashooyinka dad ay isbooqdaan in la in laga fogaado goobaha dadka ay isku yimaadaan sida suuqyada hoteelada fadhi kudirirkii shineemooyinkii aroosyada iyo wixii la mid ah in la raaco talaayinka caafimaad ee ay bixiyaan wasaaradda caafimaadka iyo hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o iyo unisef in la joogo ayaa wanaagsan haddaas u aragto calaamadaha cudurka hargebka ah inaad gurigaad aada joogto ayaa wanaagsan markaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacaygu waa cabdiqadar axmed ibraahim waxaan joogaa gobolka sanaag gaar ahaan degmada baran waxaan rabaa inaan weydiiye dhakhtarka fariin su-aal ku saabsan cudurka covid nineteen covid nineteen iyo hergebka maxaa lagu kala gartaa si maxay ku kala duwan yihin macnaha qofka hergeb ku dhaco iyo qofka covid nineteen hayo calaamada lagu kala garto mahadsan
mahadsanid cabdiqadar axmed ibraahim oo jooga gobolka baran haddaan isku day inaan ka jawaab su-aashiisa hargabka iyo corona- coronaviruska waa lo- waa laba cudur oo ku dhaca habdhiska hawamareenka waxayna ku kala duwan yihiin hargabka wuxuu qaadan karaa ilihuuriskiisa saddex maalmood halka coronaviruska uu ka qaato shan ilaa lix casho iyo wax ka badanba sidoo kale qofka qaba coronaviruska neefta ayaa ku dhigta sida badan si toosa uma neefsan karo qandhada daalka muruq xanuunka madax xanuunka hindhisada isku mid ayay ka yihiin calaamad ahaan waayo qofka hargabka qaba iyo midka coronaviruska qaba intuba waxaa lagu arkaa ama lagu arki karaa calaamadahaas aan sare kusoo sheegnay oo aan ka heen oo aan ka ahayn aan dhaho qofka coronavirus qaba neefta ayaa ku dhigta qofka hargabka qaba wuu qufacaa balse uma darna sida qofka coronaviruska qaba oo kale asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu anigoo cabdiqaadir maxamed waxaan ka hadlayaa magaalada burco waxaan waxaan dhakhtarka weydiin lahaa um, cudurkan coronavirus neerfaha dadka ma ku xirantaa neerfaha xanuun dadka miyay dareemaan saasaan weydiin lahaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
mahadsanid cabdiqaadir oo jooga magaalada burco haddaan isku day inaan ka jawaabo su-aashiisa cabdulqaadir maya cudurkan ma saameeyo neerfaha mana ka mid aha calaamad ahaan cudurka coronaviruska
waan salaamaya radio ergo waxayna weydiinana coronavirus qofka uu ku dhaco ma labaad ma ku dhici karaa
mahadsanid cabdirasaaq oo aan noo soo sheegin meesha uu joogo haddaan isku day inaan ka jawaabo su-aashiisa cabdirasaaq arrinta ah qofka cudurka ku dhacay oo ka bogsooday mar labaad muu soo noqon karaa arrintaasi xaqiiq rasmi ah looma hayo waayo waxaa laga yaabaa in cu- cudurku mar kale uu ku dhaco haddii haddii uusan ku dadaalin nadaafadiisa guud iyo midda gaar ahaaneed sida gacmaha laisku dhaqo labaatanka ili birqsub mar ganfuur xirkii la isticmaalo iyo meelaha bulshada ay isku yimaadaan laga fogaado haddii uu isku arko calaamada hargabkana in gurigiisa iska joogo ayaa wanaagsan waxaa jira difaaca jirka kaasoo jirka ka ilaalinaya fayruska soo weeraraya iyo bakteriyada intuba haddii qofka difaaciisa uu adag yahay fayruska iyo bakteriyada awood uma laha inay jirka ay soo weeraraan ama ay soo galaanbe way iska difaaci karaan balse haddii qofka difaaciisa jirka uu yar yahay ama daciif uu yahay wa- waa uu nugul yahay in cudurku u soo weeraro mar kale waayo difaaciisa jirka ayaa awood ma leh ka waa tabar daran yahay marka cudur inuu soo weeraro waa qasab ileen wax isku difaaci kar maba jirta difaaciisa ayaaba iska daciif ah aad buu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa dhakhtar maxamed cali oo ka jawaabayey su'aalaha ay karoona naga soo weydiiyeen dhegaystayaasheenna dhegaysta haddii ay jirto su'aal aad jeclaan lahayd inaad dhakhaatiirta ka weydiiso cudurka karoona fadlan noogu duub nambarka gaaban ee laba eber hal laba oo dadka jooga soomaaliya ay si bilaash ah kusoo wici karaan xubinta weydiimaha dhegaystayaasha ee karoona iyo warcelinta dhakhtarka ee toddobaadkan waa naga intaas inta aan mar kale kulmi doonno waa cabdiraxmaan taysiir oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo
dhaqanka mahamayra ku dhaqmo awaamiirka dhakhaatiirtu ina siisay allahayna dhowre dhammaantiin cibaada istaag